cismaan maxamuud aadan waa wiil dhallinyaro ah oo muddo ku noolaa qurbaha waxa uu dhowaan ku soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si isxilqaan ah ayuu uga shaqeeyaa waddooyinka caasimadda sida inuu riinji mariyo goobaha loogu tala galay inay dadweynaha ka gooyaan waddooyinka iyo in hareeraha laamiyada uu siro astaamo loogu tala galay inay kala hagaan dadweynaha iyo gaadiidka waddooyinka isticmaalaya waa shaqo ay adag tahay in si bilaash ah uu qof ku nool magaalada muqdisho u qabto laakiin cismaan maxamuud waxa uu u arkaa inay tahay mas-uuliyad wada saaran dowladda iyo bulshada sidaa darteedna uu go'aansaday inuu isaga u istaago waxaan ku guda jirnaa wejigii labaad barnaamijkan maanta wejigii labaad waaye maxaa yeelay wejigii hore waxaan suubinay iyadoo laamiga aan calaamadaynayno baaritaan kadib baaritaan dheer aan suubiyey kadib waxaa ii soo baxday rinjiga inuusan ahayn rinji taya leh oo waddankaba uusan oolin rinjiyada saxda ah oo jidadka loogu tala galay beddelkaygana waxaan suubiyey sida boorkaan a ujeediin iyadoo boore inaan maaragta u beddelno barnaamijkii iyadaan ku guda jirnaa khaasatan meelaha zaxmadda leh iskuullada meelaha dadka ay waqtiyadooda friiga yihiin ee maaragtay inay waqti ku qaataan u imaadaan taasaan maanta ku hoolannahay qaar ka mida dhallinyarada degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa soo dhoweeyey tallaabada oo wiilkan dhallinyarada ah la yimid waxayna hoosta ka xariiqeen in iyaguna ay ku daysan doonaan maadaama hal abuurkan iyo shaqadan uu ku soo kordhiyey xaafadda iyo waddooyinka ay isticmaalaan aada ugu mahad celihaynaa ismaan diyos bare oo noo sameeyey alaabihii mataqaanaa rongabood meel la yidhaah wixii jidka lagu gudbaayey ardayda wixii ku gudbaayeen jidadkii la maraayey waxaa waaye tan waxaa waaye tii caalamka aan ugu daba tegayno waay a magacayga cabdiqani salmaan cali oo ku sugan degmada kaaraan anigoo arday ah oo dhigtaa iskuulka al-shacab ah wallaahine horta waa ku faraxsanahay waddada goosmadeeda in la sameeyo wax badan waa aad iyo aad wallahi waa ku faraxsanahay guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir cabdilkaafi maxamuud makaraan ayaa sheegay in waayadii ugu dambaysay dhallinyaro badan oo ka soo noqonaya qurbaha ay la imaanayeen afkaar u danaynaysa dowladnimada iyo horumarinta bulshada laakiin cismaan maxamuud aadan uu si gaar ah u mudan yahay in la biritaaro howshan muhiimka ah oo uu istaagay islamarkaana uu bulshada u qabanayo ognahay saxmadda ka jirto halkaan aada joogno oo suuqa kaaraan ah in runaantii baahi badan ay u qabeen marka waxaan rabaa inaan dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbartay ee dalka dibiddiisa jiro inay ku dayadaan ismaaciil oo kale waddankii ayuu labaatan sana ka maqnaay dib ayuu ugu soo laabtay isla markii oo imaadana wuxuu ka howlgalay isagoona dawlad u shaqayhaynin hay-ad gaara wadanin sidoo bulshadan wax ugu qaban lahay waxaan ognahay wejigii koowaad inuu laamiga waddooyinka laamiga meelaha la gooyhayo inuu rinjiyen u sameeyey haddana oo wejigii labaad oo ka dhigtay inuu boorar inta soo daabaco asaga jeebkiisa qarashkiisa geliyo haddana magaaladii muqdisho gaar ahaan degmadii kaaraan oo ku bilaabo waxaan rajaynaha ismaaciil in degmooyinka kalena aad gey doonto annagana haddaanaan dhallinyarada gobolka banaadir waxaan u taagannahay inaan kugu garab istaagno kugu dhiirigelinno shaqada quruxda badan ee aa ka qabatay degmada kaaraan sanadihii ugu dambeeya muqdisho waxaa la dhisayey waddooyinkii burburay laakiin taasi beddelkeeda waxaa yaraa inaad aragto astaamaha kala xadeeya bulshada iyo gaadiidka cabdilcasiis barrow v o a muqdisho